shaqada baabuur dhaqista waa mid ka mid ah shaqooyinka ay nolol maalmeedkooda ka raadsadaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose beerta olombika oo ka mid ah goobaha lagu dhaqo baabuurta ee ku yaala kismaayo ayaa waxaa subax walba si joogto ah ugu soo kallaha tobanaan dhalinyaro ah oo ka kala yimaada xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo kuwaasoo halkan u imaanaya inay ka dhacsadaan quutulyoomkooda dhalinyarada oo inta badan kasoo jeeda qoysas danyar ah ayaa dhaqaalaha halkan kasoo gala ku maareeya noloshooda iyo tan qoysaskooda haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada goobtan baabuurta ku dhaqa ayaa idaacadda waamo uga warbixiyey shaqada ay qabtaan waxa ku dhaliyay iyo caqabadaha ay kala kulmaan hadaladoodina waxaa ka mid ahaa asalaamu calaykum waraxmatullah magacii waa cabdiraxmaan waxaan ka shaqeeya baabuurtan dhaqmanaya sanad iyo xoogaan ka shaqeynaya marka dhibaato badanna kuma arki magaaladan shaqadeeda waxay kukoobantay marka inaan ka shaqeeyo xilfadeeda waxay noqotay inaan baabuurtaas aan hagaajiyo aan habeeyo bis meesha alyuumkaygana meesha inaan ka dhacsado maya maya caqabada ila imaada ma jirtaan ilaa baabuurtaas oo lagaga aruursado mooye oo lacagtaana laga tagaan mooye wax alyaam wax la uu qabto ilaan hadduu meel iska fadhiyo camal camalkiisna uu ku dhumo oo meeshana wax uu faa'iido ka keenin fadhigaas habeenkana uu hoydo subaxina meesha usoo fadhiisto aniga wax meesha ay dhah laba doolar aan ku dhaqnaa laba doolar mar hal doolar iyo bartaas lewa maaran karo waxaa laga yaaba maalinba inaa iska fadhiisano baabuur u imaan maalinka jimcaha ugu ranba kasoo aanu nuxsano inta kale baabuuraba xabad xabad waa u jiid magaciilu cabdi cabdullah aliidhaa waxaan ka shaqeeyaa beerta olympic maalintii meeshan weerana marka adii afar gaari shan gaari aan iska dhaqnaa adii weeradii hore ana nolosheena caadi iska imaari jirnay ana meeshan shaqa kale wax barasho horta ma aanan soo barin aqay marka waxba ma aanan soo barin wax barashadii waxay noqotay inaan baabuur dhaqo wax kale aan kasaayo xirfadda ku shaqaysi karo ma laha ma jirto nolosheeda waan soo baxa markaan soo barbaaro baawur dhaqasaan gale toddoba sana hadda baawur aan dhaqaaya waan ku xamayshaa waan ka guursaday haddan reer aan ku dhaqdaa